guddiga doorashooyinka somalilan iyo weliba dhaariyana qaybtii koowaad ee shaqaalo ka shaqeeya doonta goobo odbixinta ee gobolka togdheer iyo saas oo kale madaxtooyada shaqaaluhun oo koolgala doonaan gobolka togdheer muddo saddex maalin ah iyo weliba labaraae habraacyada ee shaqaalo iyo ka maamulo doonaan goobo codbixinta ee doorashada goobta laka dhaariya ee weliba gubro ku hayay mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka somalilan iyo mas-uuliyiin kale ankoren gudoomiyaalka guddiga doorashooyinka ee somalilan ee gobolka togdheer iyo degmada burca iyo waliba shaqaalo la dhaari kala dardaarmena in yoosefay la angudadan waajibaadka shaqadiyo kitaabka ilaahay baa lagu dhaarinayaa dhaartaasuna qof kastaba wuu fahmaya waa uu garanayaa cawaaqibka haddii uu qofkaasu dhaarta uu jeelo uu la kulmayo kii barerayaana dee waa cidi u taakeli mayso laakiin annaga kelmaddeedu waxay tahay inaanu dardaaran idin siino idin ducayno oo maaragtay si doorasho xor iyo xalaal ay noogu dhacdo qof kastaaba uu runtii daacadnimo muujiyo muadinnimo muujiyo mas-uuliyad muujiyo wixii loo igmaday runtii uu uu guto oo xilgudasho uu sameeyo dadkaa aynu maanta u dhexda nahay ee dhaartii annaguna aan u dhaarnay idinkuna iminkaa u dhaaranaysaan waxaa la qof kastaba inu dhaartaa uu iska ilaaliyo waxay wax ugu soo kabanayaan iska ilaaliyo daacadnimo iyo maaratay mas-uuliyad waxaan ku wuri uu ku shaqeeyo maanta waxaa inoo soo dhammaaday tababarkii saddexda cisho ay ku jirteen ee laydinku berayey shaqadii ay hadhowta qaban lahaydeen materiaalkii laydin siiyey maanta way inoo soo dhammaatay maalinta kelmaddeeda waxay ahayd soo dhoweyn oo idinku soo dhoweyn aad ka mid noqoteen komishinka doorashooyinka qaranka aad shaqaalihiisi haweensi ka mid tihiin iyo inaad macallimiinta cashada siinaya si wax u qaadataan maanta kelmaddeeda taa way ka duwanta waa dardaaran waa la idin dhaarinayaa saddexda cisho wixii laidiin dhigay aad hadhowta ku shaqo tegi lahaydeen waa haysataan maanta kitaabka qur-aanka kariimkana hor yaalla
farxad weyn bay noo tahay in aynu soo xidhayno qaybtii koowaad ee tababarka shaqaalaha goobaha ee jaamacadda burco maanta waxaa inoo soo gabagaboobayaa saddex maalmood oo aydun qaadanayseen casharada kala duwan ee lagu maamulayo goobta codbixinta halkan jaamacadda burco waxaa ka socday tababar saddex iyo soddon fasal siddeed boqol iyo shan labaatan arday ay dhiganayeen casharada kala duwan ee goobaha codbixinta lagu maamulayo markaa maanta waxaanu idin sii odhanaynaa kelmad dardaarana tababar baa idiin soo dhammaaday shaqo muhiima ayaa laydiin dhiibayaa shaqada doorashadu waxaa aasaas u ah oo ay ka bilaabantaa kuna dhammaataa waa goobta codbixinta ee idinka laydiin xushay inaad maamushaan komishinka doorashooyinka qaranku heer gobol heer degmo iyo heer qaranba waxa uu soo diyaariyaa uun agabkii iyo gaadiidkii iyo tababaradii iyo ciidankii idin ilaalin lahaa dabeedna goobtaas ayaa muwaadinka xaqa u leh inuu codkiisa dhiibto loogu talagalay inuu yimaado oo uu dabeedna codkiisa ku rido si xora oo xalaala idinkuna aada u maamushaan si xor oo xalaala halkaa natiijada lagu tiriyo xisbi wal muraaqibkiisa lagu siiyo natiijada halkaa lagu kala qaato natiijada halkaasi ayay doorashadii markaa qofkii muwaadinka ahaa uu codkiisiina ku dhiibtay natiijadii goobtana laga soo saaray marka maanta waxaa idin fuulaysaa mas-uuliyad aada u weyn oo loo baahan yahay in aydun u gudataan sida ugu sarraysa maamulka somalilan iyo weliba dhowaan qobdo doone doorashada madaxweynaha cusub oo yoweel dhada doonta maamulkaas taasoo yoontar dama doonaan xisbiya shaldhubaan